bsm اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslm rabbi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol soddon iyo saddexaad min suurati aali cimraan
qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wasaaricuu waxaa u degdegtaan ilaa makfiratin dhaafidoo min rabbikum rabbigiin xaggiis ka ahaatay iyo wajannatin janno jannadaasoo carduhaa ballarkeedu assamaawaatu samaawaadka uu yahay iyo waalardu ardooyinka jannadaasoo uciddat loo darbay lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka yaaba jannada ballarkeedu mar hadduu samaawaadka iyo ardooyinka u yahay waxaa garanaynaa duulkeeda iyo dherarkeeduna inuu kasii badan yahay aynaana qiyaasi karin inta baaxadda jannadu ay leeg tahay alladiina kuwa weeyaan kuwa mutaqiinta yunfiquuna bixiya maalkooda fi saraa'i markay barwaaqaysan yihiin iyo wadaraa'i markay dhibaataysan yihiin labadaba markay xaalad barwaaqaa ku jiraan iyo markay xaalad dhibaato ku jiraan labadaba waxbay bixiyaan oo maalkooda ka qorshaysan waalkaadimiina kuwa qariyo weeyaan kuwa mutaqiinta alkayda carada ayay qariyaan alkaadimiin kuwa caburiya alkayda qofku markuu caroodo waxbaa kacaya caradaa kacday bay caburinayaan waalkaadimiina kuwa caburiya weeyaan alkayda caraday qariyaan oo caburinayaan waalcaafiina kuwa iska cafiyo weeyaan can innaasi dadka kuwa iska cafiye wey waa dadkee dadka iyaga dhibaatada ku sameeyey kuwa uu dhibaato sameeyey ama dulmiyey way iska saamaxaan wallaahu ilaahayna yuxibbu mid jecel weeye almuxsiniina kuwa muxsiniintaayo ixsaanka iyo wanaagga ku sifoobay ee samafalayaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala mid jecel weeyaan fawaab weyn oo cadiimana ilaahay mid fawaabinaya wey waaladiina kuwa weeyaan mutaqiintu oo haddaa horay kusii xidho ku cadaftid waaladiina kuwa weeyaan idaa facaluu markay iyagu sameeyaan faaxishatan xumaan irtakabuu denban qabiixan mu'miniintu waxa weeyaan ilaa macsuumiin maahee markay dembi sameeyaan sida dembi kabaa'ir oo kale ama dembi weyn markay sameeyaan faaxishada zinadaaba loo yaqaanaa markay sameeyaan ow amase dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyaan oo dembi faaxisho ka yar ay la yimaadaan dakarullaha ilaahay kuwa xuso weeyaan oo fastakfaruu markaa u istikfaarsada lidunuubihim dembiyaashii ka dhacay istikfaar la yimaada waxaa kaloo bannaan inaad ka dhigatid jumlo bilaabanayso oo mubtadee waladiina kuwa idaa facaluu markay falaan faaxishatan faaxisho iyo xumo markay sameeyaan iyo ama zinaba oo amase dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyaan dakarullaha ilaahay kuwa xusan weeyaan oo fastakfaruu istikfaarsada lidunuubihim dembiyaashooda u istikfaarsada waxay samaynayaan dembigiibay ka fuqayaan ilaahay cadamadiisay ogaanayaan baa ku soo dhacays markaasay waxay samaynayaan xumidiibay ka istaagayaan cidday caasiyeen oo allaah ah cadamadiisa iyo weynankiisa ayaa qalbigooda ku soo dhacaysa dembigii bay ka joogayaan way toobad keenayaan waa noqonayaan ilaahay wuxuu yidhi waman yakfiru yaaba dhaafa addunuuba dembiyaasha ila allaahu ilaahay mooyaane yaa kalooba dembi dhaafa ilaahay mooyaane waa jumla muctarida ilaa dembigooda u istikfaarsanayaan haddii la yidhi waxaa meeshaan la tilmaamayaa ama la radinayaa qolooyinka gaalooyinkaayoo markay dembaabaan bay waxay u tagaan wadaadka ugu sarreeya ama waxay u tagaan kuwa baadiriyaasha ah markaase waxay dhahayaan waan dembownay waxaan doonaynaa inaad dembigii naga dhaafto markay dhahaan inaad dembigii naga dhaaftaan doonaynaa bou markaa wuxuu leeyahy intaasoo dhaqaalaha keena markay intay bixiyaan buu leeyahi maqfuuriin baa tihiin waa laydiin dhaaf dembila'aan baa tihiin marka waxaa la tilmaamayaa waman yakfiru yaa dhaafa addunuuba dunuub iyo dembiyaal yaa dhaafa ila allaahu ilaahay mooyaan istifaamku waa bimacna nafyi waxay ka dhigan tahay laa yakfiru dunuuba dembiga maba dhaafo ila allaahu ilaahay mooyaane ayib marka dembigu si kastoo u weyn yahay ilaahay cafigiisaa ka weyna haquusannine waxaa la isku boorinayaa waxaa samaynaysaan ilaahay u istikfaarsada u toobad keena wax kastoo aa qasteen oo aad la timaadeen haquusannina walam yusiruu waxay horay bay la socotaa fastakfaruu lidunuubihim oo walam yusiruu aan daa'imin calaa maa facaluu waxay sameeyeen ee xumada ahaa ee dembiga ahaa kuwaa weeyaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin wixii ay sameeyeen xumidiisa kuwaas walam yusiruu aan daa'imin calaa maa facaluu waxay sameeyeen walxaal hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin aan daa'imin waxay sameeyeenoo dembigii way ka fuqayaan way toobad keenayaan waxay ogaanayaan dembiga xumaantiisa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaa iyagaa ee lasoo tilmaamay ee tilmaamaha wanwanaagsan leh jazaa'uhum abaalkoodu makfiratun waa dhaafid oo min rabbihim rabbigood xaggiis ka ahaatay waa in loo dhaafo wixii dembi ka dhacay abaalkoodu wakaa wa jannaatun jannooyin wey jannooyinkaasoo tajri ay dareerayso min taxtihaa taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa qasriyada iyo dabaqyada waaweynoo jannada ka dhisan geedaha quruxda badanoo meesha ka tallaalan ee lagu tallaalay hoostooda waxaa dareeraya alanhaaru webiyaal webiyaashaas waa webiyaashii caanaha ahaa waa kuwii khamradii wanaagsanayd ee aakhirada ahlu jannaha lagu maamuusayay ah ilaa qofka halkan adduunka khamrada ku cabatan jannada laga hoojiyaa ma cabaa layidhi ee macaano xalaasha ah ilaa midaana waa qurmuun waana waalli waana dhibaato taasna waa wanaag waxa weeye webiyaashaasi webiyaashii malabkii saafida ahaa waxa weeyaan webiyaashii biyihii wanaagsanaa waxaasaa lagu abaalmarinayaa webiyaal baa meesha dareeraya khaalidiina xalay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda wa nicma alla nicmo lahaayey ajrulcaamiliina kuwa camal faloo shaqaysa abaalkoodu alla kaasi nicmo lahaayo wanaagsanaa wanicma ilaahay wuxuu yidhi waxaan nicmo lahaaday waxaa wanaagsanaaday wa nicma alla nicmo lahaayo wanaagsanaayey ajrulcaamiliina kuwa caamiliintaayo adduunka soo shaqaystay ee daacada iyo wanaagaya alla ka yaabka la yimid alla abaalka la siinayo abaalmarinsoo lama siiyo cidda soo shaqaysa alla kuwa abaalkoodu nicmo lahayo wanaagsanaa waxaa maqsuus bilmadxiga waxa weeye abaalmarinta la siinayo iyo ujrada la siinayo alla taasi wanaagsanaa weeyaabaale marka waxa weeyaan sidaasaa laynooku boorinayaa wanaagga iyo daacada la imaatinkeeda saasaa laiskugu boorinayaa ayb markaa khayraadkaa u tartamaa layidhi khayraadkaasi waa camal aakhiro aayaad badan baa lagu tilmaamay wasaaricuu ilaa maqfirati ayib wasaaricuu ilaa maqfirati baa ka mida suurat lxadiid ayib tan hadda aan maraynaa ka mida waxaa ka mida fastabiqu lkhayraat war khayraadka u tartama waa suurat lbaqara waxaa ka mida fascow ilaa dikrillaahi war ilaahay dikrigiisa u socda waxaa ka mid a falyatanaafasi lmutanaafisuun kuwa tartamayaaye ha u tartamaan camalkaa wanaagsan iyo daacada iyo jannadaas qaaliga ah amaa camalkan adduunka marka laga sheekaynayo qur-aanku wuxuu leeyahay tartiib famshuu fii manaakibiha waakharuuna yadribuuna fi lard waa kala fog yihiin tanna u tartamaa la leeyahay adduunka arrimahaana waxaa leeyahay tartiib tartiibtiina markaas aayaadkan tilmaamaha wanaagsan oo dadka mu'miniinta ee muttaqiinta lagu tilmaamay tilmaamaha weeye tilmaamaha la doonayo qofka mu'minka inuu ku sifoobo oo ku tilmaanaado taa weeyaan waxaa la tilmaamayaa zayn ulcaabidiin baa oo dee ninkii weynaayo cilmiga badnaa ayaa waxaa dhacday aayaa gabar oo khudamadiisa ka mid oo addoontiisii ahayd ayaa iyadoo biyihii ugu shushubaysa ayaa waxaa ku dhacay weelkii biyaha kirligii iyo wixiibaa ku dhacay markay ku dhaceen wixii laa waa sayidkii iyaduna waa qofkii khaadimadda ahayd ayaa wuu xanaaq baa dhacay wuu yaree carooda bayhaqi baa warinay waxaa la yidhahdaa cali ibnu lxusein wuxuu rabay inuu salaada u weesayso u istaago kirligii fasaqadal ibriiqu min yadiha kirligii baa gabadhii ugu shushubaysa gacanteedii madaxda iyo dad baa iskaga khidmeeyo oo u shaqeeyo oo markaasaa kirligii baa ku dhacay sayidka daqar baa gaaray madaxu saas kor ugu fiirsha markaasay gabadhii waxay tihi lawaa dad diinta la baraya waalkaadimiina algayb kuwa carada qariyo caburiya baa ilaahay yidhi markaasuu wuxuu yidhi caradaydi waa qariyo markaasu waxay tihi waalcaafiina can innaas kuwa dadka iska cafiila isagoo carada qariyo hadduu doono ka goyn karaa hadhow moogta waalcaafiina can innaas markaasuu yidhi waa iska kaa cafiy kaasay waxay tihi wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay kuwa samafalayaasha ilaahay ma jecel wey markaasaa wuxuu ku yidhi idhabi orod soco fa anti xuratun liwajhi illaahi tacaala xor baat dib dambe iigu khidmayn mayse addoonnimo dambe shaqo kuma lihid orad xor baa tahay dhaqaaji bay sidaasaa dadka wanaagsan diinta u hirgelinayeen uguna camal falayeen haddaba u fiirsa marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qad xaqiiqa eh khalad waxaa tagtay min qablikum idinka hortiin sunanun waddooyin yaa sunnooyin ilaahay weeye waxa weeye sunnatallaahi filumam almaadiya ummadihii hore sunnooyin ilaahay uu ku dhex lahaa oo ah in la halaagay kuwii gaalada ahaa in la jirid gooyey markay ambiyadoodii khilaafeen sunnadaa ilaahay iyo caadadaa ilaahay baa horay u sabaqday ee fasiiruu bal socda fil ardi ardada dhexdeeda socda fanduruu waxaad fiirisaan kayfa kaana sow ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwii mukadibiinta ahaayoo ambiyada ilaahay beenin jiray ilaahayna beenin jiray ciribtoodu say ahaatay bal fiiriya ilaa adduunkii markii la socdo waxaa la arkayaa guryahay ka guureen oo kharaab ah waxaa la arkayaa meelahay raadeeyeen waxaa la arkayaa ummado dhan oo jirayoo la baabi'iyey marka macaasidaasaa lala baabi'iyey wey war iska ilaaliya socda ardada fiiriya bal waxaa fiirisaan kuwii mukadibiintaha ciribtoodu waxay ku dambaysay bal kaa fiiriya qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi haada kan qur-aankan kariimkaa haadaa qur-aankan cadiimkaa waa kitaabkeenna qur-aanka hadda waa qur-aankan hadda aan haysanno qur-aankan hadda aan akrinayno kitaabka cadiimkaa haadaa midkaani bayaanun caddayn wey oo linnaasi dadka u ahaaday bayaanun shaafin waa bayaan shaafi ah oo kaafinaya oo shifaynaya linnaasi dadka guud ahaan wahudan waa hanuun wa mawcidatun waa mawcidaya wacdi lilmuttaqiin kuwa muttaqiinta ah ayuuna u yidhi hidaaya hudan waa hanuun o waa hanuuninayaa dariiqa wanaagsan buu ku hanuuninaya waa mawcido waa dikraa xusuus iyo wacdi bow lilmuttaqiina marka si guud iyo si gaar baa kala jira sida guud waa maxay haadaa bayaanun linnaas ummadoo dhan wuxuu u yahay bayaan iyo shaaf wa hudan wa mawcidatun buu u yahay labadan dambe lilmuttaqiin kuwa muttaqiinta ah yaa ee ilaahay ka yaaba hanuun kii hanuuninaya weeye mawcido buu u yahay iyo wacdi iyo cibroqaadasho kuwa ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo haadaada loo celiyaa tafsiir labaad haadaa midkan oo kee ah ishaarada in loo celiyo wixii laga soo warramay oo ummadihii la halaagay akhbaartoodii ah arrinkaas la soo sheegay hudan bayaanun bayaan weeyaan oo linnaasi u ahaaday wa hudan wa mawcidatun lilmuttaqiin intaa markii laynoo soo sheegay waxaa laynoo sheegaya waxaa tan loo cabirayaa lilmuttaqiina loo leeyahay kuwa ku intifaacaya waa iyaga dadka cabsida leh baa ku intifaacaya oo intifaaca weyn helaya waxaa halkan la gelaya tasliyo ama qaboojin ama sabirsiin xoogaadii jabitaanka ahaayoo dagaalkii uxud ilaa qisadii baan weli ku dhex jirnaaye saxaabada gaadhay baa waxaa laga qaboojinayaayoo loo tacsiyeynaya ilaahay wuxuu yidhi walaa tahinuu ha daciifinina oo ha fulayoobinina walaa taxzanuu ha tiiraanyoonnina oo ha murginina jihaadka ha ka tabargabaynina walaa tahinuu ha daciifininoo ha tabargabinina walaa taxsanuu hana tiiraanyoonnana oo wixii idin asiibay oo dil ah ama jabniinkii idinku dhacaya ha u tiiraanyoonnina walxaal antum idinkuna alaclowna wa antum idinkuna alaclowna baatiin kuwa sarraynta badan kuwa qaalibka ah baatiin oo ka qaalib noqonaya kuwa gaalada ah hadday idin asiibeen maanta oo ucuda idinkuba waa idinkii wacdaraha muujiyey dagaalkii beder oo gaalada baabi'iyey idinku maalintaas toddobaatan baa qafaalateen toddobaatanna waa disheen amaa idinka maanta toddobaatan baa laydinka dilay waxba laydinkama qafaalan dhulna laydinkama qabsan magaaladii madiinatulmunawarana ciidankii gaaladu ma soo gelin qaniimo idinkama qaadan waa kaasa wa antum idinka alcalowna kuwa sarraynta badan oo qaalibka ah in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina oo xaqa antum alcalow ya idinkaa kuwa sarraynta badan idinkaa kuwa qaalibka noqonaya haddaa halkaa ku xidhi ama maxa weeyaan walaa tahinuu walaa taxsanuu tahinuu ku xidho in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina laa tahinuu walaa taxsanuu hana tiiraanyoonnina hana daciifinina ayb markaas markasta nasriga dadka wanaagsan wax isku qas lama rabo ee daacadda ah baa ilaahay nasrigiisa siinaya haddaad tihiin baa layidhi in kuntum mu'miniina xaqa bay ka dhiganta mu'miniin xaqa haddaad tihiin qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi in yamsaskum hadduu idin taabtay qarxun dhaawac oo dagaalkii uxud dhaawac iyo dhibaata idin taabatay dil iyo dhaawacba idinku dhaceen faqad xaqiiqeen masal qowma qowmka oo gaaladaa waxaa taabtay qarxun dhaawac oo miluhu kan idin taabtoo kale ah dhibta idin gaadhay oo kale baa iyagaba gaadhay maalintii badax taasoo kalea gaadhay qarxun mil ilaahay wuxuu yidhi wa tilka taas al ayaamu ah maalmaha ah nudaawiluhaa waanu wareejinaynaa bayna annaasi dadka dhexdooda ayaanu wareejinaynaa maalin adaa leh maalinna kayrkaabaa leh maalin adaa guulaysan maalinna kayrkaabaa guulaysanaya maalin waa lagaa farxin maalinna waa lagaa nixin wa tilka alayaamu taas al ayaamu ah nudaawiluhaa bayna annaas dadka dhexdooda ayaanu wareejinaynaa sida delowoo kale oo qolaba maalin bay wadaysaa weeyeen ayb sidaa weeyaan watilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas almudaawala waxa weeye qofka qofkaana shayga laga wadayaa qofka kalea gacnaha isku dhiidhiibaya wey waay sida delowga oo kale marka maalinba waa qolo wey nudaawiluhaa bayna annaas ilaahay wuxuu yidhi waliyaclam allahu aladiina aamanuu waytakida minkum shuhadaa'a waxa weeyaan fucila daalik arrinkaasaa la sameeyey liyamtaxinakum ilaahay sow idiin imtixaamo oo u ogaado iyo waliyaclam allaahu ilaahay inuu ogaado cilma duhuur weeyaan ilahay wax kasta waa og yahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey ee iimaanka leh ilaahay inuu ogaado oo daahiriyo kan sabraya dhibaatooyinku markay jiraan xagtooda mu'miniinta iyo munaafiqiinta in la kala sooco haddaan dagaal dhicin oo dhaawac dhicin oo arrintu adkaan dadku waa ishuwan yihiin waa laishuwanaanaya lama kala garanayo kan geesigaayo kan kale kan iimaanku daacadda ka yahay ee mu'minka xaqaaya iyo kan munaafaqaaya hadhowtii waxaan aan daacadda ka ahayn lama kala ogaanayo markaas si ilaahay u kala daahiriyo aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay iyo waytakida waliyatakhida ilaahay inuu yeesho minkum idinka xaggiinna shuhadaa'a kuwa shuhadaayo shahiidiin noqda haddaan dagaal dhicin dee ma dhacayso dad dhinto shahiid noqda meeshiina waxaa la rabaa dad inay darajo caaliyaa qaadaan iyo wayatakhida minkum ilaahay inuu xaggiinna ka yeesho shuhadaa'a kuwa shuhadaah taasi waa macnahaas ama ytakida minkum ilahay inuu xaggiinna ka yeesho shuhadaa'a kuwa markhaanti furo maalinka qiyaamada ummadeennu waxay u markhaanti kacayaan ambiyada waxayna ku markhaanti furayaan ambiyadaas inay xaqii gaarsiiyeen ummadahooda wallaahu ilaahay laa yuxibu ma jeclo ma fawaabiyo aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ee muctadiinta ah oo ay munaafiqiintu ka mid yihiin kuwaasoo ka baxay ciidankii maalintii uxud ninkii saddexda boqol la noqday oo muslimiinta inuu hoojiyo garabkooda ka baxay kuwa noocaasa ilaahay subxaana wa tacaala ma jecla fawaab wanaagsan agtiisa ka helmayaan ilaahay sidaasu arrintaan u sameeyey waliyaclam allahu aladiina aamanuu wayattakhida minkum shuhadaa labo iyo waliyumaxis allaahu ilaahay inuu shaandheeyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qayrkood in laga shaandheeyo shaandhayn yaa kala hufid kala shaqshaqid shaandhayn baa la yidhahdaa waxaa markii laga reebay waxa nadiifkaa iyo waxa qashinkaa marka la kala soocayo kuwa mu'miniinta in la shaandheeyo weeye in laga dahiro weeye dunuubta in munaafiqiinta laga sooco weeye iyo wayamxaqa ilaahay inuu baabi'iyo alkaafiriin maxqiqu waxa weeyaan tartiib tartiib hadba qaar in gaalada la baabi'iyo wayamxaqa ilaahay inuu tirtiro oo halaago alkaafiriina kuwa gaalada ah yamxaqadu waxa weeyaan shayga markii la halaago shay-an fa shay-an isku mar aan la baabi'ine hadba qayb la gooyo hadba qayb la baabi'iyo hadba qayb la diro taa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi anbale xasibtum mu'miniinay ma waxaad u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada ilaahay inaad gelaysaan mayaa u malayseen walammaa yaclam illaahu walxaa lammaa yaclam illaahu ilaahay uusan ogaanin wa cilma duhuura aladiina kuwa jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka idinka mid ah wayaclama uusan ogaanin assaabiriina kuwa saabiriinta ah ma waxaa u malaynaysaan idinku aan la idintixaamin inaad jannada iska gelaysaan am bale xasibtum ma waxaa u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan istifhaamku waa inkaari ma jidha weeye aljannata jannada inaad gelaysaan oo aad nicmadaa weyn ee qaaliga itixaan la'aan iyo kala shaandhayn la'aan inaad iska gelaysaan walxaa lammaa yaclam illaahu ilaahayna uusan ogaanin cilma duhuur aladiina kuwa jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mida kuwaan jihaadin iyagoo aan laga soocin kuwa jihaaday oo daacadda ah iyo kuwa aan jihaadaynin wayaclama aan ogaanin assaabiriina kuwa sabraya ee saabiriinta ah taa waa macni ama walamaa yaclam illaahu walxaa lamaa yaclam illaahu ilaahay uusan ogaanin aladiina kuwa jaahaduu jihaada oo minkum idinka idinka mid ah wayaclama wamaca an yaclama wayaclama uu ogaado markaa dhahdid asaabiriina kuwa saabiriintana uu ogaado labadu waa jiraan marka waxay ka dhigan tahay gaaritaankan jannada qofka muuminka imtixaanaad baa ka sokeeya imtixaanaadkaasaa la doonayaa inuu jiiro uu macnaha ku baaso baa la doonaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe kuntum waxaa ahaydeen tamannawna kuwa tamaninaya almowta dhimashada allow yaa cadowga la kulma allow yaa shahaado qaatoo shuhado noqda ayaa tamaninayseen walaqad kuntum tamanawna almowt mowt iyo dhimasho kuwa tamaninaya kuwa ayaa ahaydeen tamanawna almowt dhimashaad tamaninayseen min qabli an talqowhu dhimashadii aad la kulantaan horteed intaynaan dhimashadii la kulmin horteed dhimashaad tamaninayseen faqad xaqiiqee ra'aytumuuhu mowtkii hadda waa aragteen asbaab almowt wey ra'aytumuuhu asbaab almowt mowtkii baa aragteen walxaal antum idinku tanduruuna aa u jeedaan indhaha u haysaan mowtku waa maxay qisadan waxaa weeyaan waxaa jiray dagaalkii beder dadkii galay mooyaane dadkii aan gelin oo dagaalkaasi ka maqnaa baa waxay aad u tamanin jireen alla maalintii ugu sharaf badnayd oo ugu qaalisanayd oo saxaabadii dagaalkaa galay la maamuusay asxaabu beder baa la yidhahdaa waa ka caansan yihiin oo kuwa ugu fadliga badan weeye baana dhaafay alla yaa mar dagaalkala soo celiya alla yaa mar jihaad gala alla yaa mar shahiidnimo qaata sidaasay dhihi jireen markaa dagaalkaa beder saxaabadu saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen saddex boqol saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban ilaa sagaal iyo toban gaadhsii ayay ahaayeen cadowga ka soo horjeedana kun nin buu ahaa ama ama sagaal boqol iyo konton
bay ahaayeen waa iyadii markii labadii nin oo la qabtay la yidhi intee weeye ciidanku markay run sheegaanna waa la garaacay saxaabadaa garaacays markii ay aysan maarata inta xanuunsadaan ay waxaan run ahayn sheegaanna way iska daynayeen nabiga wuxuu yidhi markay run idin sheegaanna maxaabiista sida loo garaacay waa garaacaysaan markay been sheegaanna waa iska daynaysaan ee maxaa jira war sheega baa la yidhi ciidanku geela loo qalo kaasaa geela la qalaan toban neefoo geela kaasa waa la yidhi waa waa ciidanku waa intaas marka kun sagaal boqol iyo konton kun labada waa lagu sheegay marka saxaabadu ciidanka ka soo horjeeda agab badan bay wateen iyo hub badan tiradooduna waa badnayd saxaabaduna ma wadan halkii neefoo geelah intaasoo saxaabi baa isla cirbinaysa isla cirbinaysa waa maxay qofku markii cabbaar la socdo oo la daalo kii hasha saarnaabaa ka degaya mid kalaa fuulaya kaasi markuu nasto hal neef oo geela baa intaasoo qof ku moogaysanaya oo qofba markiisa ou hashaas maaragtay ou maaragtay guradeeda tegaya fuulaya hal farasna waa watay meesha cadowgu ka wato boqol faras sida siirat ibnu hishaamkii ay warinayaan idinkoo saa u yar xagga ciidanka iyo xagga qalabka iyo xagga agabka baa ilaahay misnaa u kaalmeeyey kuwii asxaabu badr ilahay waa u kaalmeeyey subxaana wa tacaala marka dadkii ciidankaas ama dagaalkaa beder saxaabadii gashay maaha kuwii ka maqnaa baa weligood waxay tamanin jireen alla yaa mar dagaal dambe soo celiyo dagaalka islaamkuna ku fiday gaaladana ku jabtay oo ku quusatay qaswatu beder bay ahay ilaahay wuxuu yidhi dhimashaa tamaninaysa intaydnaan la kulmin horteed faqad ra'aytumuuhu hadda waa aragteen indhahaa saadheen maxaa indhahaa saadheen qofkii idinka garab dagaalamayey oo dhintay la dhaawacay la dilay yaa dhibaatadii ku dhacday dhimashadii yaalla indhaha saadheen toddobaatan saxaabi baa la dilay waa dagaalkii uxud markaasaa waxaa faafay oo gaalada iyo shaydaankuba faafiyeen nebi moxamed in la dilay raggii dagaalka tamaninayana dhag dhallinyaraa bay ahayn qaarkood waxa ku dhacay dee wixii markaa dabadda ka joogtay markaa dhex gashay waa kala duwan yihiin dadka in qaar jarceeyaan ilaa dagaalku waa khatar qaar in wadnuhu macnaa boodboodo qaar inay dhibsadaan dagaalkii qaar inay dhimashadii waxyaalaha dhacay faqad ra'aytumuuh baa lii ilaa dhimashadii halkaan arkaysa waa wax weyn walaal antum tanduruuna a indhaha u haysaan markaasaa waxaa la faafiyey maxamed waa la dilay nebi maxamed calayh salatu salaam abu sufyaan baa meel ka qayliyey abu sufyaan wuxuu yidhi afi lqawmi muxammadun war ummadda meesha dhaqan oo nool muxamed maku jiraa weliba isagu saa uma dhihin ibnu abi kabsha bu abi kabsha wuxuu ahaa ninkii xaliimatu sacdiya macnaa caanahu nebigu nuugay gabadhaas ninkii qabay oo caanaha irmaaniyey buu ahaa markay nebiga rabaan inay maaragta ay wax ka sheegaan bay isaga ugu abtirinayeen waa laga aamus afilqowmi ibnu abi quxaafe buu yidhi war ina abi quxaafe ummadda ma ku jiraa waa laga aamus afilqowmi ibnu khadaab buu yidhi ina khadaab cumar binu khadaab ma noolyahay waa laga aamus markaasuu yidhi waa waa rag baaba'ay buu yidhi wax nool maanta ma jiraan ilaa dadku ma ahayn hubabkan isku soo hogaaminaye dad saa iska hor fadhiya intay isdhex muureeyaan oo iscayrcayrsadaan oo isdagaalaan oo warmada iyo isla dhacaan seefaha baa dadku waa dad isku jeeda wuxuu yidhi dadkaasoo dhan waa dhammaadeen buu yidhi dad ma noola waa dhintay sayid cumar baa ishayn waaye sayid cumar ayaa ishayn waaye sayid cumar waa jawaabay marka wuxuu yidhi kulligood waa nool yihiin marka horta faafintaa nebigu inuu dhintay la faafinayo muscab bin cumayr baa difaacayay raggii ka mid ahaa nebiga aad u difaacayay markaasaa gaalkii seeftii muscab buu ku dhuftay muscabna waa dhintay marka muuqaalkiiba wuxuu is yidhi qofkaa dhacay waa nebigii awalna meesha inay wada taagnaayeen oo halkaa ka dagaalamayeen waa muuqatay saasaa arrinta ku faaftay sayd cumar wuxuu yidhi inta aad tirisay dhammaantood waa nool yihi mid dhintay kuma jiro adigana waxaa kuu haray wax ku muruggeliya wax ku muruggeliya baa adduunka kuu haray waa layskaga hari mayagay wax aad la murugooto baa indhaha saari doontaabay arrintii sidaasay ku dhacday marka markuu intaa ku dhawaaqay wuxuu yidhi nebigi ilaahay sayd cumar waa kan abuubakarna waa kan anna cumar bana sayd markuu ogaaday raggu inay nool yihiin wuxuu yidhi abu sufyaan yowmun biyowmin waa maalin maalin qaabilaysa beder baana baabi'iseen annana maantay noo dhacday walayaamu duwal maalmuhuna waa wareegtee qole weligood guusha la dhalatay ma jidho waalxarbu sijaal cumar baa wuxuu yidhi male isku mid maaha qatlaanaa fi ljanna kuwa annaga nala ka laayay jannay gelayaan waqatlaakum fi nnaari kuwa idinka laydinka laayayna naar bay gelayaan markaasuu abu sufyaan wuxuu yidhi in kaana alamru kamaa tascumuun saa sheeganaysaan hadduu arrinku yahay waa hoognay waana khasaarnay dadkii naga baabaaya hadday naar iyo cadaab tegi doonaan ilaa naar waa kelimada carabi waa la garanaya mog waa waa khasaar marka dee markuu qofku xaq ku dagaalamayo jihaad xaq masiirkiisa iyo marjiciisu mar hadduu daacad yahay ilaahay dartiina ay tahay waa jannadaas weeyaan xilliyadii jitaanuhu socdeen iyo balaayooyinku baa waddanka meel ka mid ah laba qolo oo isku haysay aan qabaa'il ahayn kooxaha kale ah baa mid wuxuu yidhi kuwii maarata u hadlayey qatlaana fi ljanna waqatlaakum fi nnaar waa kuwo isku haddeer isku guruubahayo kala baxay oo islaynaya hadda iyagii marka waxaas maaha waxaasi waa maaha tan oo kale fitanahan dadka muslimiinta dhex dhaca looga qiyaasan maayo arrinku marka sidaas buu ahaa maalintaas dadkii nebiga say u difaacayeen ay dhibaatadu gaadhay oo dee rag badan baa dhintay markii dambe saxaabada markii ay carareen nebiga dad yar baa ku haray si gaara sagaal sagaal saxaabi si guud markaasaa toddoba ansaar toddobadiiba waa la dilay yaa yaa leebabka la dhacayo naga naga qabtaba ninka nebigu yara ilaa dadki saxaabadii badnaa waa carareen gaaladiina waa soo dhowaatay nebigu kusoo dhawaaday yaa naga difaaco janno qaata saa saxaabi baa qaaday markaasay dilayaan markau dagaalamo midka kale midka kale toddobaa dhimatay toddobadii ansaarta waa israacad labadii waxaa hadhay muhaajiriinta sidaas baa arrinta ku socotay ayib waa tanaa marka qisadii baa weli socota aayaadkan oo dhan arrimahaasi ka hadlayaan weli darsigeenna intaasu ku egyahay والله سبحانه وتعالى على بالصواب